guddiga abaaraha maamulka somalilan ayaa deeq raashin ah waxa ay gaarsiiyeen magaalada berbera raashinkan ayaana si rasmi ah loogu wareejiyey guddiga abaaraha heer gobol deeqdan oo isugu jirta raashinka sida burka bariiska baastada iyo sokorta ayaa la gaarsiin doonaa sida ay sheegeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool gudaha magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil iyo deegaanada hoos yimaada ugu horeyn xubno ka tirsan guddiga abaaraha maamulka somalilan ee deeqdan gaarsiiyey ayaa goobta ka hadlay farxad noo ah inaan ku wareejinno guddida abaaraha ee uu madaxda u yahay barasaabka gobolku raashin dhan saddex kun oo qoys saddexdaa kun oo qoys haddii aan kala saaro laba kun oo qoys waxay ka yimaadeen dalkaaynu jaarka nahay ee jabuuti kunka kale waxaanu annagaa ku darray haddaanu nahay hay-adda kaydka qaranka ee raashinka waxa ay maanta barisaabka lagu wareejiyey saddex kun oo qoys oo raashinkii abaaraha ah barisaabka iyo guddida abaaraha lagu wareejiyey raashinkaa waa la qaybiyey maanta ayay kala baxayaan insha allahu tacaalaa waxaan u mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo si hagarla'ah u shaqaynaya barasaabka gobolka saaxil oo ah nin firfircoon oo dadkiisa la dareen ah waxaan aad ugu faraxsannahay in gobolka maamulka gobolku bari iyo galbeedba u baxo oo meel walba uu og yahay maanta waxay ku sugan yihiin ugu dambeyntiina guddoomiyaha magaalada berbera oo ku hadlaya afka guddiga abaaraha heer gobol ayaa dhankiisu waxa uu sheegay in ay deeqdan gaarsiin doonaan dadkii loogu talagalay anigoo ku hadlaya magaca guddiga gurmadka abaaraha guddiga gurmadka abaaraha heer gobol ee gobolka saaxil anagoo ka mas-uula oo afkoodii ku hadlaya halkan waxaan kula wareegayaa saddex kun oo qoys oo laba kun oo qoys ay ka yimaadeen jabuuti gargaarkii jabuuti ay ugu deeqday somalilan oon uga mahad celinayno iyo kunka qoys ee laga soo diray hargeysa hay-adda kaydka raashinka qaranka ay soo dirtay guud ahaan saddexdaa kun ee qoys saddexdaa kun ee qoys raashinkooda waxaynu kala wareegaynaa gurmadka guddiga gurmadka abaaraha heer qaran iyo hay-adda kaydka raashinka qaranka oo isku dhafan ayaannu kala wareegaynaa waan ka guddoonnay insha allah sida ugu fiican baan u qaybinaynaa deegaano badan oo ka tirsan maamulka somalilan waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay abaaro daran oo nolosha xoolahoodii galaaftay kuwaas oo qaarkood ay ku barakaceen magaalooyinka waaweyn waxaana socda gurmad xooggan oo loo fidinayo bulshadaasi